kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wixitaanka dhegaystaha dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka wixitaanka dhegaystaha waxaannu ku soo qaadanaynaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay ku dhawaqday olole lagu soo noolaynayo afka soomaaliga iyadoo sidoo kale la rajaynayo in koyo labaatanka bishan januari aynu ku guda jirno in loo dabaaldego maalintii ugu horreysay afka soomaaliga la qoray wargeys ugu horreeyey soomaali ay leedahayna soo baxo arrintaas maxay kaga dhigan tahay soomaaliya wasaaradda doorcenkee ayay ka qaadanaysaa in afka soomaaliga lasoo nooleeyo qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiinaya wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya khadar bashiir cali oo barnaamijka marti ugu ah wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya khadar bashiir cali waxay sidoo kale ka jawaabi doonta su-aalo khuseeya wasaaraddeeda waxbarashada iyo ahamiyadda ay u leedahay in dadka soomaaliyeed hadda lagu baraarujiyo luuqadda afka soomaaliga waxaan ugu horeyn aan weydiiyey bal inay sharaxaad inaga siiso waxaa hadda ku kallifay in wasaaradda waxbarashadu ay samayso ololaha lagu soo nooleynayo afka soomaaliga
ololaha af soomaaliga soo nooleyntiisa siibo maxay ahayd barashadiisa akhriskiisa iyo qoraalkiisa iyo suugaantiisa iyo iyo fankiisa uu xambaarsan yahay waxaan rabnaa inaan aan aan kula sinno oo ina soo food haysa maalintii ugu horreysay oo af soomaali wargeys uu ku qoran yahay lasoo saaray oo ah january kow iyo labaatankeeda isla markaasna wasaaradaha dowladahoo dhan lagu xukumay inay maxay ahayd af soomaali wax kasta lagu qoro oo laga guuro af ingiriiski iyo af talyaaniga lagu qori jiray waagi aad oo oo dawladii hore marka annagoo xuseena munaasabadaas waxaan rabnaa haddana inaan fiirino situationka oo ku jiro luqadeenna iyo in ay u baahan tahay luqadeenna ololo in lagu qaado aada usii malaysid inay kasii socoto qadka ay kasii baxoyso in ololo lagu qaado lasoo nooleeyo waxbarashada lagu adkeeyo maxay ahayd dhaqanka lagu adkeeyo maxay ahayd fanka iyo suugaanta lagu adkeeyo ardayda iskoolaadka laga baro jaamacadda lagu baro baaris lagu suubiyo sidii maxay ahayd luqadeena khadarinta ay lahaydna aan aan mudnaanteeda aan siino si aan annaga markaas wadan ahaan iyo maxay ahayd dad ahaan aan aan maxay ahayd ugu soo baxno annagoo og inaan luqadeena ay xambaarsan tahay maxay ahayd dhaqankeena hidaheena jinsiyadeena ethnicitygeenna iyo identitygeena waa gartay laakiin markaad fiiriso soomaaliya ma jirin burburkii dowladdii hore kadib meel dadku ay soom luuqadda soomaaliya ku baran kareen iskuulaadka markaad fiiriso ardayda waxaa loo dhigayay suugaan soomaali ah laakiin shuruucdii soomaaliga lafahantiisu markaad degto qoristiisa iyo ma jirin meelo badan oo lagu barto tusaalehaan waxaa kaaga filan hadda dadku markaad aragto facebook iyo meelaha kale dadku siday usoo qorayaan soomaaliga qofba siduu doono isaga qora marka shuruucdii soomaaliga iyo qaab qoristeedii iyo in dadku lagu dhiirigeliyo arrimahaasi ka wasaarad ahaan maxaa kaaga qorshaysan ha taasaa horta muhiimadda inoogu weyn anaga waa taas waxaan rabnaa maxay ahayd waxa afka qalaad lagu dhaho mechanics of writing inaan iskoolada aan aan aan ku adkeyno macalimiintana aan ku tababarno sida loo dhigo waxaa arkaysa hadda madaxweynaha magaciisa oo lagu qaraayo xasan oo oo xara capital ah iyo sheekh oo oo lower case ah marka waa waa lala yaabaa maxay ahayd qof aan kari kas aan ka seenayn maxay ahayd magaca qofka sida loo qoro iyo iyo iyo sharciga uu leeyahay magacyada dadka iyo magacyada magaalooyinka iyo magacyada jidadka iyo magacyada wadamada sida loo qoro iyo iyo iyo sharciga ay leeyihiin marka taasna waa mid noo keentay burburkii tayada macalimiinta oo aada iyo aada noogu liidatay iyo annagoo u baahan inaan ogaanay markaan suubinay darasaad cilmiyeed oo iskooladan aan ku wareegnay instruction iskooladan ku suubin aan ogaanay iskoolo qaarkooda waxaa laga yaabaa in laga dhigo xigtada af soomaaliga maalinta arbacada ah oo xigtada ugu dambaysa ah khamiisan iskool lama aado arbacada xisada ugu dambeysa baa iska garanaysaa ardayda maba iska yimaadaan marka waad garanaysaa valuegii iyo qiimihii ay lahayd maadadaasa naga dhumeyso marka taasna waxa waaye mid oo aan u baahanahay inaan bedelno hadda annaga manhajkeena waxaan subinoynaa iyo mukaraskeena waxaan kusubinoynaa maxay ahayd dibu eegis dibu eegistaas markaan hadda ku subino waxaan ogaana inaan u baahanahay luqada soomaaliyeed inaan ka dhigno luqadaha muhiimka ah oo la imtixaamaayo oo maxay ahayd secondarygana lagu dhigaayo oo fanki suugaanteeda sharci shuruucdeeda oo literasigana inay xambaarsan yihiin oo lagu baranaayo dugsiyada hoose aas-aaska laga soo bilaabo iyo dugsiyada dhexe marka taasna waa waa islaankeeda waa inoogu waa haysanaa qorshaheeda waa ku soconaa macalimiinta hadda tababaraan usoo nagu soo foodhaayaan u furaynaa maxay ahayd waxaana rabnaa dadweynaha dhan inay wada ogaadaan inaan u baahannahay annaga naftirkeena inaan inaan ku faano ma aha inaan dhahno af soomaali annaga iskooladeena ma dhigno af ingiriisaan ku dhignaa sida taah maxay tahay annaga faan ay noo tahay taas faan nooma aha waa waa waan ka xumahay inaan saas dhaho waxaan u baahannahay annaga luqadeena hooyo horta kow inaan iskoolaadkeena aan ku arkeeno dhigisteeda iyo qoraalkeeda iyo akhriskeeda ayagoo la la baraayo xataa maxay ahayd iskoolada iyo suxuufiyiinta xataa wax dhigaayo iyo dadka wax dhigaayo xataa shuruucda oo oo wax qoraalka ay leeyihiin in la baro marka taasna waxa waaye tii oo macalimiinta tayadooda lagu adkeyn lahaay taasna waa ku tala jirnaa ilaahay buyara dhegeystahayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal weydiiyo dhegeyso kusoo dhawow adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabtid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa nairis cabdicilmi oo joogta nairobi kenya wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxaan rabay inaan weydiiyo shan labaatanka sano ee burburka uu jira dalka waxaa jiray afafka qalaad waxaa kusoo kordhayay erayo cusub oo badan luuqadeenu ma ay lahayn erey bixin sagaashan kun sagaal boqol iyo sagaashanka wixii ka dambeeyey wasaaradda waxaan weydiin wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan weydiin lahaa maxaa uga qorsheysan mise waa sidii dowladihii horeba ay sheegi jireen in wax laga bedeli doono oo wax dambe oo weydiiyey iyo erey dambe oo la sameeyey iyo wasaarad dambe oo ka hadashay aysan jirin keliya maalintii far kala qoray oo la xasuusta keliya iyo intaasay ahaan doontaa insa hoole u qorsheysan oo wasiirka uu noo sheegi karo ayaa jiro sideeda kaleeto farka soomaaliga qof walba sidii doonay u qoraa malahan wax hab u gooni ah oo la yidhaahdo ereyga soomaaliga waxaas waxaa saasaa loo qoraya ama hab dhisan oo gooni ah shan labaatanka sano qof walba sida wax u fahmo ama sida ayla noqoto markuu wax qorayo wax u qora wasiirka waxaan doonayaa labada su-aal hadan iiga jawaabo waa mahadsan tahay hawareer horta aada ugu mahadsan tahay su-aashaaseyto waa run hadda erey bixinta dad waxa jiro oo warqado iyo markii la qoraayo iyo documenti dowladda wax arkeysa af ingiriis ama af afaf kale ku qoran oo la dhahayo waa loo waayo annaga hadda waxaan raadinay dadkii af soomaaliya ka shaqeeyey oo akademiyadii hore ka shaqeyn jiray oo ayaga shaqadooda ahayd erey bixinta inay ka shaqeeyaan khabiiro soomaaliyeed aan hadda haysanaa oo erebixintaasayto ku mashquulsan oo aan dowladaha dowladana iyo xukuumadana u sheegna inay diyaar u yihiin qofka u baahan khabiiradaas inay isticmaalaan waxda kaloo rabaa inaa idinkugu bishaareeyo in akademiyadii af soomaaliga fanka sugaanta cilmi baarista iyo technolojiyada oo ku taala exfiore iyagana la furooyo maalintaas oo munaasabadaas ah oo cilmi baaris af soomaaliga lagu noqon doono waa meeshii lagu aas-aasay oo lagu qoray af soomaaligii meeshaasayna khabiiradaas fadhiisan doonaan xafiisna wuu jiri doonaa marka waan noqon doonaa wakti aan kusoo laabano oo standard loo suubiyo maxay luqada waxay u baahan tahay wax la dhaho standard waxa jiro waxa loo dhaho maxay ahayd kala bedeshnaado oo goboleed ah kala bedeshnaada oo goboleed oo luqada taas okay waayo m laakiin markii luqada la qoraayo waa in lagu qoraa standardkii marka standardkii nimankii soo dhigay oo soo setup gareeyay qaarkood oo nool aan hadda aan raadinay waan soo helnay akademiyaday fadhiisanayeen khabiiro soomaali waaye waxaan rabaa dadkaasayto inay naga caawiyaan erebixintan kale iyo hadda erayadan soo baxay oo cusub oo af ingiriiska ama afafka kalena looku qoraayo in la soomaaliya ilaaha diira dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeyste magacaaga iyo halkaad joogtay su-aashaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa xasan cabdi wehdiye jooga holland wasiirka waxbarashada waxaan weydiinayaa wasiir mar dhaweyd waxaan tegay magaalada muqdisho waxaan tegay xafiisyada dowladda xafiisyo badan oo kamid a inkastoo aanan xafiiskaada tegin haddana markii aan eego dhammaan xafiisyada dowladda xafiis walba waxaa wax looga qoraa warqadaha dokumentida kasoo baxa markaa aragtid waa warqado ku wada qoran wasiirkaas ama wasiir ku-xigeenka ama shaqaalaha xafiiskaas jaamacadday kasoo baxeen waxaad arkaysaa dadka wax kusoo bartay tusaale ahaan masar inay af carabi wax ku qoraan ninka maraykanka wax kusoo bartay inuu badan ingiriis ku qoraan afkii soomaaligana uu sii dhimanayo wasiir sidee lagu hirgeli karaa amba sharci ma jiraa tilmaamaya in wasiirada shaqaalaha dowladda ay luuqada koowaad ay xusuuqanaan ay tahay luuqada soomaaliga mahadsanid waa mahadsantaha wuu wuu mahadsan yahay dhegeysta xasan waan jeclaan lahaa annaga inuu noo yimaado oo na arko laakiin ilaah diira mar kale uu noo soo noqon doonaa maxay ahayd anaga waxaan amarkii madaxweynaha iyo dekreetada uu soo bixiyay madaxweyne xasan sheekh maxamed oo ahaay dawladao dhan waa inay ku shaqaysaa luqada af soomaaliga aan anaga la soconaa aana maxay ahayd aan raacoynaa amarkaas haddana waxaa lagu xoojiyey golaha wasiirada xukuumadda iyo golaha baarlamaanka iyadoo la yiri warqad dawlad kasoo baxdo ama warqad communication ah oo u dhexayso ama wasaarad ama xukuumad ama baarlamaan ama xafiis dawladeed inay ku qornaato afka kalaad waa mamnuuc taasaan hirgelintiisa ku jirnaa waana ilaalinoynaa marka waxaana rabnaa dadka dhanna taas inay nala ogaadaan ay nala ilaaliyaan warqad af kalaad hadday arkaan ay joojiyaan ay sheegaan sharci waaye sharcigaa la jibinooya haddii warqad af kalaad lagu qoro waa gartay wasiir waxaan sidoo kale jeclaa inaan ku weydiiyo waxaa jirtay in dadka qaar marka ay shaqooyin doontaan oo kale tusaale ahaan waxyaaba ugu horeeya oo lagu xujeeyo ay tahay in luuqadu luuqada ingiriisku uu qofku qor yaqaano uu sidoo kale uu ku hadla yaqaano laakiin soomaaligana uu markaa meesha inta badan laga saaro oo luuqada ingiriiska koowaad ay ka dhigaan wasaaradaha qaar ama shaqaalaha kale ee dowladda arrintaasi miyaanay ahayn mid dhiirigelinaysa in qofka soomaaligu iska daayo luuqado kale uu barto
maya waa u baahannahay luqadaha kale in la barto laakiin ma aha muhiimada in la siiyo luqada maxay ahayd luqadaha afsaqalaad in muhiimada la siiyo oo taayadeed dib loo dhigo in taayadii laga dhigaa luqada ugu horeyso luqad number one ama afka kalaad waxaa lagu dhaho language of prestige language of prestige waa luqada wadanka oo leeyahay marka luqadeena waa language of prestige waxaa la dhahaya raacsan tahay markaas luqadaha kale oo adduunka lagu isticmaalana markaaseeto qasab ay nogu tahay because annaga keligeen wasiiro ma nihin waa inaan lahaanaa dad ku hadlaayo af ingiriis waa inaan lahaanaa dad ku hadlaayo af carabi waa inaan lahaana si aan adduunka dadka ula macaamilsamo marka laakiin waxa naga dhunsan hadda aan rabnaa inaan soo celino heerkii iyo sharaftii qadarintii iyo prestigekii oo lahay luqadii afka hooyo taasaa marka ololaha iyaga aan annaga xoog saareynaa bal markan dhinacii khadadka telefoonka dhegeystahan aan khadka siiyo magacaagiii halkaad joogto iyo su-aashaad qabtid wukaan cali maxamed waxaan joogaa madiina munawara wasiirka waxaan weydiinayaa af soomaaliga waa tuu marar badan wahay waa la keenayaayo waa la xijinayaa wadankii badana hadda ajinad iyo waxaa buuxa soomaalidiina waxay faam malaynayaan yani inay af ingiriiskii inay ku hadlaayaan oo macnaa ay banaynayaan marka sidee loo baaji karaa in luqadaha shisheeyaha laweyneyo la weyneeyo oo aan rabno macnaha in la naaqusiyo keena soomaaligana kor loo qaado xafiisyada dawladaha iyo meelaha xeebta bulshada kulli looga dhigo af sooma
taas waa horta ololaheena saldhigiisa ugu weyn ololaheena waxa waaye luqadeena in la weyneeyo luqadeena in qadarintii ay lahayd in la siiyo iyo sharafta ay mudan tahayna in la siiyo bas sidaa haddaan usheega luqada waxay xambaarsan tahay wadanninimadoo dhan marka luqada haddii aan iska tirtirno wadanninimadeenaan tirtiraynaa marka waxaan u baahanahay inaan wacyigelin badan aan suubino hadda adiga aad nagu nagu soo martiqaada v o a iyo waxaan rabnaa warbaahinta kale inaan ka wada hadalno soomaalida meel kastay joogtaa in naga dhegeysanaan ayagana inay nala qaadaan ololahaan inay naguna gacan qabtaan inaan soo nooleyno qadarintii oo luqadeena oo lahay taas keligeed ma aha waxaan u baahanahay qadarintii suugaanteena ay lahayd hadda dadki ka biyaay waxaa umalaysa inay u badan yihiin dad oo duqooshinah dhalinyaradii wax la bari jiray suugaantii gabyadii buraanburadii ma jiraan waxaa umalaysa inay naga sii dhigooyaan waxaasaan rabnaa inaan soo celino maxay ahayd waxaan rabnaa inaan soo celino shuruucdii lagu gabi jiray maxay ahayd shuruucdii luqada loo dhigi jiray waxaan rabnaa inaan soo celino waxyaabihii aas-aasiga ahaay oo oo luqada ay xambaarsan tahay marka luqadahan kaleeto ha ahaadaan luqada labaad luqada saddexaad annaga dastuurka iyaga waxa ku qoran luqada wadanka waa af soomaali luqada labaadna waa af carabi oo luqadeena diiniga ah marka shaksiga waarinka soomaaliga waa in af soomaali kow oo bartaa af carabigna qasab ay ku tahay inuu la baraa marka labadaas luqad horta dastuurka inoogu qoran yihiin iyo luqadaha kale luqadaha kale halka waxaa waaye luqadaha kale oo oo aan noo noo fududaynayn inaan adduun weynaha aan dadka kula macaamilsano ama faransiis ha noqdaan ama ingiriis ha noqdaan ama chinese ha noqdaan hadda chinese aba loo sii socdaa ama meelo kale marka waa u baahannahay kuwaasan in la dhigo laakiin heena horta inaan annaga siino xooggii ee mudneed kuwaan kaleetana annagoo aqoonsan hadda fiiri waana umalaynaa mar hore inaan aan idin sheegay jaamacado badan oo adduunka af soomaaliya laga dhigaa jaamacado maraykan ku yaal af soomaaliya laga dhigaa haddaan kusoo sheegay indiana university ohio state university af soomaaliya laga dhigaa ardayda dhiganta badankooda waxa waaye arday oo maraykan ah sidaas oo kale school of african oriental and african studies oo ku yaala ingiriiska waxaa laga dhigaa af soomaali italyaaniga af soomaaliya laga dhigaa ruushka af soomaaliya laga dhigaa china af soomaaliya laga dhigaa annaga jaamacadeena af soomaali ma dhigaan marka taas maxaa ku cadaynaysa dadka kaleeto inay value ay saareen qiimo ay luqadeena saareen iyo dhaqankeena annagana qiimihii iyo dhaqankeena oo naga mudnaay inaanu saarin luqadeena waa tahay marka taas waa inaan soo celinaa hadda jaamacadihii aan rabnaa inaan qasab kaga dhigno maadada af soomaaliga iyo suugaanta af soomaaliga inay dhigaan iskoolada secondariga laga dhigo iskoolada aas-aasigana sayada macalimiinta la xoojiyo dhegeystayaa khadka ku jir ee adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto magacaygu waan yaale maxamed cismaan waxaan joogaa magaalada hargeysa su-aashaan weydiinaya wasiirka waxa weeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa burburka af soomaaliga gaar ahaan sidee baa loo soo celin karaa maxay ahayd tooley in lagu dhigo jaamacadaha sekentariyada iyo maxay ahayd tooley meelaha kale wax lagu barto wasiirka su-aashaas ayaa weydiinayaa inkastoo aan filayo in su-aashan aad ka jawaabtay haddana haddaad mar kale adigoo si faahfaahsan uga jawaabaya su-aasha dhegeystahan uu qabo ayaan le waan ku tala jirnaa waana ku mahadsan tahay su-aashaada waan ku tala jirnaa jaamacadaha weliba waxaan rabnaa inaan kaga dhigno maado kasab ah inay ardaydooda dhan ay wada siiyaan maxay ahayd dugsiyada sarena maado kasaba in laga dhigo oo la imtixaamayo maxay ahayd dugsiyada hoosena iyo sidaas oo kale maadadii wax lagu baranaayo waayba oo luqadii wax lagu baranayo marka qorshahaas waanu ku tala jirnaa sharciga waxbarashadana wuu xambaarsanaan doonaa ilaah hadduu yihaaho oo aan soo wadno in af soomaaliga meel kasta laga dhigo jaamacadihii waan la shirnay wayna naga ogolaadeen inay qadariyaan codsiga aan aan aan aan soo soo jeedinay marka ayagana waa aan isla shaqaynaynaa ilaah haddaan su-aal arrintaasi aan raacsado dhinaca manaahijta oo kale oo oo maadaama aan rabo inaan su-aal waxbarashada khusayso aan ku weydiin dhinaca manaahijta oo kale dhowr jeer baa wasaaraddu laga dhawaajiyey inay ay mideyneyso manaahijta waxbarashada iskuulaadka soomaaliya arrimahaasi bal wasaarad ahaan maxaad inagu biirin karaysaa anigii iyo dhegeystayaashaba ha waa sax habar yaro waxaan waxaan rabnaa inaan mideyno manhajka oo aan ka dhigno manhajka manhaj qarana manhajka marka waxa waaye markasta waa document ama document oo siyaasiya waaye oo siyaasadda waddanka xambaarsan oo soo caddeynayo maxaan rabnaa muwaadinka soomaaliga ah markii laba iyo toban sano oo iskool soo dhigto asigoo sidoo u diyaarsan aan rabnaa inaan soo saarno warshaddeena aan kasoo saarno marka waa document aniga keligeen iyo wasaaraddeena keligeena ma aha waa document qaranka dhan ka dhexeeya marka wada tashayaal badanaan ku jirnaa inaan haddama waxaan suubinaynaa manhajka xayndaabkiisa ama waxa la dhaho curriculum frameworkiga aan suubinaynaa marka waxaan hadda waxaan ku mashquulsannahay inaan kala cadeyno luqadda lagu dhigaayo afka maxay ahayd manhajka dastuurka ma waafaqsan yahay oo ma sharciyeysan yahay maxay ahayd leveladii ma iswaafaqsan yihiin oo meel kasto levelada iskoolaadka afar sano iyo afar sano iyo afar sano ma yihiin maxay ahayd daqiiqadihii meeqa saac waaye halkii halkii saac meeqa daqiiqa waaye secondariga halkii xiso halkii xiso meeqa daqiiqa waaye hadda waxaas aan ku aan ku jirnaa markii aan dhameyno wadatashi waxaan la tegaynaa maamul goboleedyada dhan mid ayaan horeeta wadatashi weyna inta ku qabanay waxyaabo badan nooga soo zaa-iday oo waxay ahaayeen xataa qiyamkeena ardayga maxaa rabnaa qiyam ahaan inuu diinta inuu yahay arday kow soomaali uu yahay marka manhajka waa inay ka muuqataa maadooyinka muwaadininimada ama civic education waxaa la dhaho inuu muwaadin soomaaliyeed yahay oo wadankiisa iyo dhaqankiisa iyo dalkiisaba garanaayo ouna ogyahay inuu yahay qof soomaali ah inuu yahay qof muslin ah haye maxaaway kaas waa akhlaaqda inuu leeyahay akhlaaqa islaamka waa in daraasaat alislaamiya oo oo jihaysan oo midaysan oo oo oo oo dhisan iyadana in la baro maxay ahayd waa in maadooyinka kaleeto oo adduunka dhan laga barto in ardayga la siiyo si markaas annagana aan ula tartami karno ardadayna adduun weynaha marka hadda waxaasaan ku kala joognaa inaan aan dhameyno adiga wiigan wuu noo soo dhamaan doonaa waxaan bilaabi doonaa markaasayso wareegsada aan la wareegi doono maamul goboleedyada dhan aan tagno marka uu noo soo dhamaado waxaan bilaabeynaa maxay ahayd marka muqararadii muqararadii marka waxa waaye haddii aan example idin siiyo cunuga xisaab hadduu dhiganayo form four xisaab waxaa laga rabaa heerka ugu dambeeya inagaga soo baxo wax la dhaho calculus marka waxaan rabnaa sanad kasto inaan jijibino si aan u gaarsiino cunugan form four internationalkii calculus makaga soo baxay marka hooshasaan ku jirnaa hadda waxaana rabnaa kulli inaan wada gaarsiino heer oo international ah oo dadka dhan ardaydeena markay meel kasta ay kasoo hakaan loo aqoonsan yahay ma maxay ahayd inaysan u baahneen in la kabo iyo inaysan maxay u baahneen inay waxbarashadooda aysan liidanin ay adduunka meeshay tagaanba ay la tartami karaan hadda marmar markaan kolashadada waxaasna lasii waxaana la dhahaa ardaydeena soomaaliya lama tartami karaan ardadeena marka kaasna kastoo aniga way calool samaysaa marka waxaan rabnaa kaasan inaa insha allah aan aan aan ka gudubno ilaahay waa tahay gunaanadkii ayaanu soo gaarnay maxaad fursaddan adigoo ka faaidaysanaya aad dhegeystayaasha iyo gaar ahaan ardada soomaaliyeed aad ku biirinaysaa ama aad dhehaysaa waxa waa mahadsantihiin dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan horta aaday ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan faro maxay ahayd walaalahay oo jooga wadanka banaankiisa in ardayda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo furo iskoollo ama galabti ha ahaadaan ama sabdiga iyo jimcad iyo sabdiga iyo xadda ha ahaadaan ay ku dhigtaan af soomaaliga iyo dhaqankooda iyo maxay ahayd qiyamkooda iyo soomaalinimadooda inay ogaadaan si aysan u dhihin aniga soomaali ma ihi ama ay ka fahnaan inay yihiin soomaalinimo marka meelo badan oo aniga aan tagay aan soo wareega adduweynaha waalidiin badan ayaga isku tagay oo af soomaali u furay oo dugsiyo qur-aan u fura ardayda waxaan jeclaan lahay in loo badiyo iskoolada af soomaaliga iskoolada dhaqanka si ardayga markaas oo u garto inuu identity leeyahay iyo meel inuu ka imaado inaysan ka xishoonin inay soomaali yihiin annagana waxaan rabnaa inay nagu garab galaan ololahan ay ay nala maxay ahayd nala isu diyaar gareeyaan dabaaldegaan ay nagala soo qayb galaan kow iyo labaatanka janaayo waa maalintii ugu horreysa luqada iyada la qoray oo wargeeska ugu horreeyay lasoo saaray inay maxay ahayd ayagana ay nala dabaaldegaan meesha ay joogaanba ay soo xasuustaan munaasabadaasayso ayna ku farxaan ayna ayna annagana masalaan ay kafiiradayada noo noqdaan ilaahay asiiraan
aad iyo aad baad umahadsan tahay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya khadar bashiir cali ayay ahayd oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta marti noogu ahayd barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii qadabta telefoonka kaga qayb qaatay barnaamijka iyo wasiirka lafahaantiisa tani kul dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan iskaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiisan nabadgelyo